waxaana ku mid ah degmooyinka gobolka maroodi jeex ee somalilan iyo bulshada ka nool waliba la deersiyo doona dee gargaar raashinge maadaama saameynka weeldhate abaaro ku jira deegaanadaas walibana deeqda raashinka iskukaalada hayana hay-ada diyaargarowga aafooyinka keydka raashinka somalilan iyo boqortooyada sacuudiya walibana munaasabada lakadaafra ay deeqda lanshal diro doona gobolada dalka ee bulshada danyarta ee lanku taragalay goobrow ku hayay mas-uuliyiinta hay-ada gudoomiyaha gobolka maroodi jeex shaqaalo xaqiibi doona deeqdoon raashinka ee koreyntii agaasimaha waaxda gargaarka hay-ada diyaargarowga aafooyinka keydka raashinka somalilan mustafa cabdulaahi xaajiya ku hadlay run ahaan maanta waxaanu bilaabaynaa daafurkii barnaamijkii taakula ka timi boqortooyada sacuudiga carabiya king salman humanitarian oo wejigii saddexaad sanadkan aanu qaybin doono insha allah tacaala waxaanu qaybin doonaa insha allah awdal iyo salal iyo maroodjeex dhammaan shan kun iyo shan boqol oo qoys ayaanu insha alla maanta ku dhawaaqanaa dhanka kale waxaana ku mid ah mas-uuliyiintii qaybta ku haytay munaasabada iyo hay-ada diyaargarowga aafooyinka keydka raashinka qaranka ee somalilan waliba yoon kuma hadnagayna sida markaas garab teeganta bulshada soomaaliyeed raashin qaybintii wejigii afraad ee gobolka maroodjeex taasoo dhan laba kun boqol qoys oo ka kooban degmooyinka dhammaan gobolka maroodijeex sidoo kale waxaa la daafurayay gobolada awdal iyo salal guud ahaan qoysaska maanta halkan lagu daafuraya aa dhan yihiin shan kun iyo shan boqol oo qoys runtii waxaan umahadnaqayaa gudoomiyaha hay-adda diyaargarowga afooyinkeedka raashinka qaranka oo nagu hogaaminayaa siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ah inaynu gaadhno dadkeenna jilicsan xilliyada abaaruhu jiraan xilliyada wakhtiyada adag ku jiraan oo runtaa nuga mahadnaqayo siyaasaddiisa koowaad iyo tiisa labaad bayna tahay xilli kasta iyo goob kasta iyo gobol kasta in dadkeenna la garab istaago anigoo ka wakiila gobolka kalmaroodi jeex waxaanaanu hawsh aanu ugu mahad celinaynaa hawshaa weyne qiimaha leh ay qabteen waxaa kaloonu ugu mahad celinaynaa hay-adda iqaasada ee dadka danyarta ah wax soo siiya ee bin salmaan boqortooyada sacuudi arabiya iyagana aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaanaanu leenahay wax weyn baa dalka u qabateen wax weyn baa tarteen ummadoo dhanna waa dad u baahan oo danyara in wax la gaadhsiiyana xagga ilaahayna waa laga helayaa waanaanu idinku mahad celinaynaa gurmadkan iyo iyo waxtarkan iyo caawimadan mid ka sii badanna waanu idinka codsanana waanu soo dhoweynaynaa maanta danyartii bay taagan tahay waxaa kaloo maanta taagan tahay oo kale abaaro badan baa jira oo weliba soo xoogaysanaya oo aad u ba-an oo daran marka hay-ad kasta cid kasta oo gobolkan ku howlan gargaarka degdega ah iyo gobollada kaleba waxaanu ka codsanaynaa in dadka loo gurmado deeqdaas ay gaari doonto maroodijeex hawd iyo gabiley oo intaas ay saddex kun iyo shan boqoloo qoys ay heli doonaan haddii lahayd ah gobolka awdalna baki iyo lughaya oo kun iyo afar boqoloo qoys iyagana la gaarsiin doona haddii lahayd ah salalna waxaa la gaarsiin doonaa lix boqoloo qoys isugeyn marka la eego taakuleyntaa waxay isku gaaraysaa shan kun iyo shan boqol waanu mahadnaqaynaa hay-adda king salman charity oo runtii taakulooyinka inta badan dee soo keenta hay-adda king salman waxaan u jeedinaynaa abaarahan inay si toos uga soo qayb galaan tii hore waxay ahayd dadka danyarta ah laakiin iminka abaaraa jira abaaraha waxaanu ka codsanaynaa inay qeyb libaaxle ka qaataan marka waxaanu iclaaminaynaa un maanta laga bilaabo berri haddii lahay inay goobaha ay gaari doonaan raashinkaasi inkastoo ay kala horeyn doonaan